diyaargarowga bandhiga suuqweynaha magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qaybgali doona ganacsatada ku sugan gobolka banaadir iyadoo lagu qaban doono beerta nabadda qaasim xaaji maxamed oo kamid ah maamulka suuqweynaha muqdisho ayaa ka warbixiyey ujeedka bandhigan loogu qabanayo gobolka banaadir kusoo dhowaada bandhigii ganacsiga weynaa ee suuqweynaha muqdisho ee lixaad labadakunlabaataniyoshanta waa bandhigii ay ku kulmaayeen ganacsatada qaybaheeda kala duwan iyo bulshadii aadka u badnaa ee magaalada muqdisho iyo daafaheedii bandhiga suuqweynaha muqdisho waa bandhig lagu soo bandhigi doono badeecadaha kala duwan iyo adeegyada kala duwan iyagoo markaa ay samayn doonaan qiimo dhimis iyo bandhig oo alaabaha ay haayaan iyo badeecadooyinka iyo adeegyada ay haayaan bulshadana maalmahaasina ay ka faa'iidaysan doonaan bandhigga wuxuu ka dhici doonaa beerta nabadda taariikhdu markay taha labaiyo tobanka saddex-iyo tobanka afar-iyo tobanka febraayo labada kun labaatan iyo shanta ee maalmuhuuna uu yahay arbaco iyo khamiis iyo jimco maalmahaasi bandhigga uu socdana waxay heli doonaan bulshadu badeecooyin kala duwan iyo adeegyo kala duwan oo qiimo dhimis ah iyagoo markaa ay ka faa'iidaysan doonaan ganacsataduna ay samayn doonaan markaana soo bandhigid adeegooda iyo badeecadooda qiimo dhimisna u samayn doonaan insha allah bulsho badan iyo macaamiil badanna halkaas ay ka heli doonaan waxaan maraynaa hadda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dhicitaanka iyo furitaanka bandhigga ganacsiga suuqweynaha muqdisho ee lixaad labada kun labaatan iyo shanta haddaba bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan ugu baaqaynaa inay fursaddan dahabiga ah ay ka faa'iidaystaan badeecooyinkii iyo adeegyada la keenayo bandhigga suuqweynaha muqdisho ay ka faa'iidaystaan ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay u sameeyaan bulshadoodii qiimo dhimis eena u keenaan adeeg iyo badeeco taya sara leh isla markaana waxaan rajayn doonaa in maalmahaas ay noqon doonto maalmo labada guulaysta ay guulaystaan ganacsatada iyo bulshada si kastaba ahaatee bandhigan ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana sanadkii hal mar lagu qabtaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya